bismillaahi raxmaan araxiim waad mahadsan tahay walaalka xasan nasrallah waa hogaamiyihii saddexaad ee soo mara ururka shiiciga ah ee la magac baxay xisbullah saldhiggiisuna yahay dalka lubnaan waxa uu sannadkii kunsagaalboqoliyolixdankii ku dhashay tuulo lagu magacaabo albaazuuriya oo u dhow magaalada suur ee koonfurta dalka lubnaan waxbarashadiisa hoose waxa uu ku soo qaatay madrasada alkifaax ee xaafadda alkarantiina taasoo ku taalla dhinaca koonfureed ee magaalada bayruut ee caasimadda dalka lubnaan heerka dhexe iyo sarena waxa uu ku soo qaatay dugsiga sare ee ku yaala xaafadda sanulfiil sannadkii tii oo uu dagaal sokeeye ka dilaacay dalka lubnaan waxa uu xasan cabdilkariim nasrallah iyo qoyskiisa ay u laabteen deegaankooda albaazuuriya halkaasoo uu kasii watay waxbarashada wakhtigaasi ee waxa ay nasrallah u ahayd wakhti ay isbeddel gashay masiiradiisa waxbarashada oo waxa uu u weecday dhinaca barashada madhabka tashayuca iyo shiicanimada isagoo ku biiray madaaristii ay gacanta ku hayeen hogaamiyeyaasha shiicada isagoo lix iyo toban sano jir ah ayaa waxa uu bartay ninka lagu magacaabo cabaas muusaawi oo noqday xogiyihii guud ee ugu horreeyey markii la dhisay ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah waxa uuna u xiraystay dalka ciraaq gaar ahaana magaalada an najaf halkaas oo hoy iyo saldhig u ahayd shiicada rawaafidda ah dii waxa uu xasan nasrallah u soo laabtay dalka lubnaan waxa uuna ku biiray ee madraso ay shiicadu ku lahaayeen magaalada baclabak taasoo uu aasaasay cabaas muusaawi dhammaadkii siddeetameeyadiina waxa uu u safray xasan nasrallah dalka iiraan isagoo si gaara u tegay magaalada qum oo ah magaalada labaad oo markas diineed u ah kooxda shiicada ee haysata talada dalka iiraan sannad oo uu iiraan joogay kadibna waxa uu ku soo noqday dalka lubnaan isagoo marxaladda dugsiga sare maraya ayuuna ku biiray xarako lagu magacaabo amal taasoo xilal kala duwan uu ka soo qabtay heer uu xubin ka soo noqday xafiiska siyaasadda ee kooxdaas dii waxa uu xasan nasrallah iyo hogaamiyaal kale oo shiico ahaa ay isaga baxeen kooxda amal iyagoo ku biiray ururka shiiciga ee la magac baxay xisbullah oo isla sannadkaasi laga aasaasay dalka lubnaan sababta ka dambeysay inuu ka soo baxo ururkii uu horey uga tirsanaa ayaana lagu sheegay inay ahayd inay isku khilaafeen qaabka looga hortegayo duulaankii yahuudda ay ku soo qaadeen dalka lubnaan sannadku markuu ahaa tii waxa uu xasan nasrallah u soo wareegay magaalada bayruut ee caasimadda dalka lubnaan isagoo noqday ku-xigeenka mas-uulka mandiqadda waxyar kadibna mas-uulka guud ayaa laga dhigay ilaa markii dambe uu noqday hogaamiyaha fulinta qaraaraadka ka soo baxa golaha wadatashiga ee ururka shiiciga ah sannadkii dii waxaa xasan nasrallah loo magacaabay inuu noqdo xogayaha guud ee ururka shiiciga ah isagoo lagu bedelay alcabaas muusaawi oo xilkaasi hayay kaasoo ay ikhtiyaaleen yahuudda waxa uu ninkani hogaaminayey ee dagaalo ka dhacay dalka lubnaan oo xilligaasi ay duulaan milatari ku joogeen ciidamada yahuudda balse sannadkii labada kun ayay ciidamada yahuudda isaga baxeen deegaanadii ay ka joogeen koonfurta dalka lubnaan labada kun iyo afartii waxa uu xasan nasrallah heshiis maxabiis dhaafsi ah la galay maamulka yahuudda ee labada kun iyo lixdiina mar kale waxaa fooda isdaray ururka shiiciga ah ee la magac baxay xisbullah iyo ciidamada yahuudda oo soo galay deegaano ka mid ah koonfurta dalka lubnaan wakhtigan waxa uu ahaa wakhti uu ninkan iyo ururkiisa shiiciga ahba ay dad badani u muujiyeen inay yihiin koox muqaawamo oo dagaal adag kula jirta yahuudda taasina waxa ay keentay in ninkani aad looga barta caalamka islaamka hase ahaatee ka wuxuu xasan nasrallah iyo ururkiisaba ay wajaheen imtixaan adag markii wadamada caalamka islaamka ee gaar ahaan kuwa carabta ay ka qarxeen banaanbaxyo waaweyn oo lagu dalbanayay isbeddel iyo inay kursiga ka degaan madaxda tobannaanka sano maamulayay dadka waxa uu xasan nasrallah kelimaadkii uu horaan jeediyey ku sheegay inay taageerayaan shucuubta dibadbaxyada dhigaya laakiin markii ay banaanbaxyadu ka bilowdeen dalka suuriya ayuu isbedelay isagoo sheegay inuu garab taagan yahay nusayriyada suuriya maadaama ay isku din yihiin oo ay isxigaan dagaalyahano kumanaan askari ah ayuu ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah u diray dalka suuriya kuwaasoo ka qayb qaatay ee xasuuqa iyo gumaadka loo geystay boqolaal kun oo ruux oo muslimiin ahlu sunno ah kuwaasoo ku noolaa dalka suuriya goboladiisa kala duwan ma qarsan ururkan shiiciga ah sida uu u garab taagan yahay nidaamka nusayriyada xasan nasrallah ayaana jeedinayey kelimaad maqal iyo muuqaal ah oo uu ku sheegayay in dagaalyahanadiisu ay ka qayb qaateen badbaadinta nusayriyada oo qayb ka ah siday iyagu ugu yeeraan mixwarka muqaawamada ay hogaaminayso dowladda shiicada ah ee iiraan suuriya oo keliya maahee wuxuu xasan nasrallah qirtay in ciidamadiisu ay ka dagaalameen sannadkii labakunshanyotobanka dalka ciraaq halkaasoo shiicada sidoo kale xasuuq ay ugu geysteen muslimiinta ahlu sunnaha ciraaq marka laga yimaado suuriya iyo ciraaq oo ay shiicada xisbullah la baxday ku xasuuqeen dad muslimiin ah waxa uu sidoo kale ururkaani intii uu hogaaminayay xasan nasrallah dad badan oo muslimiin ah ku laayay dalka lubnaan wakhtiyo kala duwan iyo goobo kala gedisan waxa uu ururka dilay dad badan oo ahlu sunno ah oo ay ku jiraan culimo iyo ducaad iyadoo lagu tilmaamo ururka inuu yahay jihada sida dadban gacanta ugu haysa dowladda ka dhisan dalka lubnaan ee ay kirishtanka gacanta ku hayaan xasan nasrallah waxaa lagu xusuustaa inuu mar weliba ku faani jiray inay taageersan yihiin waxay ugu yeeraan wilaayatu faqiiha iiraan oo loola jeedo hogaamiyaha shiicada iiraan ee lagu magacaabo aayatullah markii uu dhacay howlgalka duufaanta al aqsa ee toddobada oktoobar ee sannadkii hore wuxuu xasan nasrallah sheegay inay jabhad dagaal ku furayaan yahuudda laakiin waxaa aad loola yaabay in jabhaddii uu sheegay inay fureen ay noqotay oo keliya inay rasaas la dhacaan kaamirooyinka ku xiran xuduud beenaadka lubnaan iyo dhulka gumaysiga ku jira ee filistiin taasoo lafteeda ay awoodi waayeen dowladaha carabta ee ku wareegsan dhulka filistiin toddobiyo labaatankii sebteembar laba kun afar iyo labaatanka oo ahayd maalinimo jimco ah ayuu maamulka yuhuudda waxa uu ku dhawaaqay inuu duqeyn ku beegsaday xarunta dhexe ee xisbiga shiiciga uu ku leeyahay magaalada bayruut ee caasimadda lubnaan duqeyntaasina lagu beegsaday xubno sare oo ka tirsan ururka siddeed iyo labaatanka sebteembar oo ah maalin sabti ahna waxa uu ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah bayaan uu soo saaray ku xaqiijiyey dilka hogaamiyihii ururka xasan nasrallah kadib markii lagu beegsaday duqayn diyaaradeed oo ay yahuudda fuliyeen arrimaha la yaabka leh aadna loo hadalhayo waxaa ka mid ah in muddo toddobaad gudihiisa uu maamulka yuhuudda dilay badi hogaamiyaashii ugu waaweynaa ee ururka shiiciga ee xisbullah weliba hogaankii safka koowaad haddii ay noqon lahaayeen dhanka siyaasadda ama militariga marka laga soo tago xasan nasrallah waxa ay diyaaradaha yuhuudda duqayn ku dileen toddobaad gudihiis ugu yaraan toban hogaamiye oo ahaa kuwii ugu muhiimsanaa ee ururka marka laga hadlayo jawaanibta siyaasadda iyo militariga tani waxaa loo micneeyey inuu jiray ikhtiraaq iyo dhexgelid qoto dheer oo uu sirdoonka yuhuudda ee muusaad ku sameeyey gudaha ururka shiiciga ah ee la baxay xisbullah taasoo u suuragelisay inuu mid mid u toogto iyadoo ay xusid mudan tahay weeraradii xagga isgaarsiinta ahaa ee biga taasoo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen kumanaan xubno oo ka tirsan ururka waxaa sidoo kale ay falanqeeyayaashu u sababaynayaan in sidan xawliga ah ay yahuudda u laayaan badi hogaankii ururka shiiciga ah inay ugu wacan tahay isdhigasho dhanka ammaanka ah iyo isku haleynta ballanqaadyo ay bixinayeen reer galbeedka oo ahaa inay jiraan khad aan marnaba laga gudbi karin taasoo ay ka mid tahay in yahuuddu aanay beegsanaynin hogaamiyayaasha sare ee ururka shiiciga ah dowladda iiraan waxa ay cambaaraysay tallaabadan lagu dilay xasan nasrallah mana cadda tallaabada ay qaadi doonto maadaama ururkani uu ka mid ahaa garabyadeeda marka laga hadlayo ururka shiiciga ah iyo jiritaankiisa waxa ay dadka qaar shaki gelinayaan inuu sii jiri doono ururkan maadaama la laayay badi hogaamiyeyaashiisii muhiimka ahaa laakiin khubarada qaar waxa ay tilmaamayaan inay u badan tahay inuu ururkani sii jiro xilligan cusub ayayna ku dhawaaqeen inay yeesheen hogaamiye cusub kaasoo lagu magacaabo haashim lama oga ama la qiyaasi karo tallaabada uu qaadi doono ururka shiiciga ah ee la magacbaxay xisbullah laakiin maalmaha iyo muddadana soo aadan ayaa la kala garan doonaa inuu u argudi doono hogaamiyeyaashiisa la laayay ama uu madaxa foorarin doono si la mid ah iiraan oo uu gantaallo yar oo uu riday isku ilowsiiyo dhiigga hogaamiyeyaashiisii dhegta dhiigga loo daray